meel yar oo guddigu uu ka cudur daaranayo khalad madbiciya ciidanuyaalka guddigu markuu ka hadlayay waa ka reeba meeshaas annaga inaan isku xiijinno inaas inaan fasirno ciidanuyaal inuu jiro ma ahan guddigeenna waan ka soo reebnay sida hadda uu ku soo galay waa uun iska madbici iyo sidii hore qoraallo sidaasa ayaan u haystaa laakiin markii guddigu uu ka doodayey wuxuu ku saleeyey qodobka boqol labaatan iyo lix oo afarta ciidan oo meesha ku qoran inay noqdaan afarta ciidan oo sharcigan xaqa uu yeelanayo howlgabnimadiisa laakiin xildhibaanada sharafta leh waxaan rabaa meelo muhiima ciidankeennu shaqo fiican buu qabtaa naftiisuu huraa waa u dhaawacmaa xubnihiisana waa u waayaa mararka qaar wayna joogaan kuwa sidaas ah oo inta la nasanayo oo la raaxaysanayo inta kale ayagu u daalaya lacagta howlgabka la leeyahay in laga doodo maxay bayskeedu muxuu yahay saldhiggeedu muxuu yahay ma boqolka doolar oo iyada la yidhi boqolkiiba afartan afartan doolar miyaan sharcigan oo dhan u samaynaynaa iyo lixdan doolar wax la eg in la yidhaahdo qofkii markuu dhintay ayuu qaadanayaa meelaha doodu ay rabto inay farta ku muddo waxay tahay qoraalada kale iyo guddiyadana waa ka cudur daaranaynaa waxay la tahay meel fiican oo laga wada qabsan karo shaqaan soo qabannay shaqada inaan nala lahaydeenna waa aaminsannahay wixii hadda ka dambeeyana inaan ka wada shaqayno wixii dhiman oo maanta ka bilaabanayana diyaar baan u nahay taas waa soo dhawaynaynaa laakiin dooddu inay bayskeedu uu ahaado iyo meelaha xildhibaanadu ay ka fiirinayaan xuquuqdan la sheegayo ma waxaa bays u ah boqolka dollar oo hadda ciidanka la siiyo sarkaal iyo ilaa meesha u sarraysa mise wax ka badan baan sharcigaani uu xusayaayo oo meesha keenaya waa mahadsantihin